Taswiirta sagaalaad Mar kale ayuu haddana ilaah nebi yoonis la hadlay ee uu ku yidhi u laabo magaaladii niniwi ah oo markaasi waxa uu ahaa inuu markaasi sheego ereyga ilaah markaasina wuxa uu ahaa afartan maalmood dhexdooda in lagu burburin doono magaalada niniwah dadkaasi ku nool magaalada niniwah ma aanay ahayn kuwa adeecsan ilaah oo ilaah waxa uu doonayay inuu burburiyo inta ay nici lahaayeen warkii markaasi uu waday nebi yoonis dadkii waa adeeceen ilaah oo markaasi way toobad keeneen markaasuu boqorkii ninewah waxa uu sameeyey sharci ah in markaasi dadku ay ay soomaan hataa xayawaanka markaa waxa ay u cawanayeen ilaah oo weydiisanayeen inuu markaasi naxariis iyaga siiyo ee uusan burburin magaaladaasi ilaahay markii uu arkay dadkii in ay toobad keeneen oo adeecadoodii ku soo laabteen ma uusan doonin inuu burburiyo haddaba inala eg kitaabka injiilka ah taariikhdii labaad bu cutubka toddobaad aayadda afar iyo tobnaad haddii dadkayga oo ah kuwa magacaaga lagu yeedhay ay is hoosaysiiyaan oo i baryaan oo wejigaaga doondoonaan oo jidadkoodii xumaa ka soo noqdaan dee markaasaan samadda ka maqli doonaa oo dembigoodana waan ka cafiyi doonaa oo dadkoodana waan bogsiin doonaa miyaad garanaysaa waxa ay dhibaato fara badan u jirto maanta adduunka miyaad u garanaysaa dhibaatooyinkan waxa ay u jiraan oo uga jiraan guryaheenna waddankeenna iyo meel kasta dhegayso aayaddan haddii dadkayaga oo ah kuwa magacayga lagu yeedhay ay is hoosaysiiyaan oo i baryaan oo wejigayga doondoonaan oo jidadkoodii xumaa ka soo noqdaan dee markaasaan samadda ka maqli doonaa oo dembigoodana waan ka cafiyi doonaa oo dadkoodana waan bogsiin doonaa haddii aanan markaa is hoosaysiinin ee aanan u laabanin ilaah oo aanu toobadkeenin ilaahay inama barkayn doono